idinku soo weydiinayaana su-aal la xiriirta mawduuca barnaamijka marka hore weynu idin kusoo dhawo stuudiyaha telefishinka qaranka soomaaliyed ee raadiyo muqdisho iyo barnaamij kulantawaadkaba waa mahadsantahay waxaad ugu yareen bal dadka soomaaliyeed oo ku daawanaya ama ku dhegeysanaya warbaahin ka siisaa sharciga toddobaadkan ay wasaaradda batroolka iyo macdinta u gudbisay baarlamanka soomaaliya aqrinta koowaad la mariyey waxa uu yahay sharcigani sida magaciisa uu sheegayo waxaa weye waa hindisa sharciyeedka maareynta shidaalka arrimaha shidaalka howlaha shidaalka marka laga hadlayo waxaa loo kala saaraa saddex qaybood oo ah sahminta iyo soo saaridda shidaalka oo la yihahdo upstream daaburidda iyo sifeyn daaburidda iyo kaydinta shidaalka oo loo yaqaano qaybta dhexe ama midstream iyo qaybta ugu dambeysa oo ah sifeynta iyo wixii ka dambeeyo so marka howlahaas marka maadaama ay yihiin waxaa loo baahan yahay shuruuc kala duwan oo mid walba haga annaga soomaaliya haddaan leenahay waxaa jiray sharcigii la yihahdo sharcigii laba kun iyo sideedii kaa waxa uu culayska uu saarayey sahminta iyo soo saaridda shidaalka kani marka waxa uu quseeyaa qaybta hoose oo ah daaburidii sifeyntii kaydintii ka ganacsigii batrolseshimadii arrimahaas ayuu quseeyaa tayadii shidaalka ayuu quseeyaa ujeeddaduna waxay tahay maadaama annaga hadda soomaaliya ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ganacsi oo aada u xoogan dhanka shidaalka waa in la helo kaalin dawlad ay ku leedahay oo hagta tusaalaysa sheegta tayada loo baahan yahay qaabka uu noqonayo shidaalka noocyadiisa kala duwan sidoo kale batrolisationada qaabka ay u shaqeynaha waa inay noqdo qaabka loo qaaday waa inay noqdo qaabka tayada la isticmaali karo waa in la sheego dawladda ay tilmaan ka bixiso sidoo kale sidii loo badbaadin lahaa bay-ada iyo caafimaadka laftigooda maanaa sharcigaasi waxa uu koobargareeyaa ama uu daboolaa dhammaan qeybahaas hoose ee shidaalka
dabcan waxaan u gartay sharcigan sahmin iyo baaris midna shuqul kuma laha wayr maxaa marka dhaliyey sharcigan in wasaaraddu diyaariso baarlamanka loo gudbiyo sidaan ognahay qaranka soomaaliyeed ka hor kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan kowdii dhammaan howlaha shidaalka waxaa gacanta ku hayay dowladda burburkii kadib waa tan gacanta uga gashay wax walba oo ganacsi ahaa ganacsiga gaarkaa loo leeyahay hadda ujeeddadu marka waxay tahay in ay dowladda soo nooleyso kaalintii ay ku lahayd arrimaha shidaalka marka waxa uu dejinayaa qaabkii ay dowladda ee u hagi lahayd ee u tusaalayn lahayd ee u hubin lahayd in shidaalka uu yahay arrimaha shidaalka ay yihiin kuwa hagaagsan anfacaya danta soomaaliyeed waxaa laysu dheelitirayaa ganacsiga xorta ah iyo danta guud marka ujeeddada ugu weyn waxay tahay in aan soo nooleyno kaalinta dowladda ay ku leedahay arrimaha shidaalka waa midda koowaad midda labaad waxay tahay in ujeeddadiisa ay tahay in la sheego tayada sababtoo waxaan ognahay shidaallo kala duwan inay dalka soo galaan marka qaarna way fiican yihiin qaarna ma fiicno marka dowladda waa inay cadayso shidaalka aan higsanayno nooca uu yahay annaga haddii aan dowladda nahay waxaan higsanayno waxay tahay waxaan loo yaqaano east african standard oo ah wadamada dariska iyaga ah sida gaar ahaan kenya iyo uganda iyo wadamada lamidka ah ee nooca tayada ay isticmaalaan in aan isticmaalno si aan ula tartanno islamarkaasna aan u badbaadsanno bey-ada iyo caafimaadka dadka sidoo kale in aan laftigeeda aan la soconno dhaqdhaqaaqa sicirka sababtoo sicirka waa arrin aada u muhiimsan oo ah in la ilaaliyo sicirka adsiintaana la ilaaliyo danta guud so marka arrimahaas ayuu hagaya sharcigani
sharcigan marka markaad eegto saamaynta dalka uu ku yeelanayo haddaad si kooban u qaxdo wasiir maxay noqonaysaa waxay muujinaysaa haddii la yidhahda sidaan kow sheegaba in uu soo celiyo kaalintii dowladda ay ku lahayd la socodka talabixinta hagidda arrimaha shidaalka ah dowladda mas-uuliyadda waxay ka saaran tahay danta guud ayay ka saaran tahay ganacsatada waxa ay ku dadaalaan waxay tahay sidii ayaga ay faa'iido uga heli lahayn ay ku dadaalaan dowladda ayay tahay mas-uuliyaddeeda inay ilaaliso ganacsatada dantooda laftigooda iyo danta guud inay ilaaliso oo shidaalka la keenayo inuu noqdo shidaal tayale meelaha lagu ganacsany inay yihiin meelo badbaado ah oo aan dadka dhib ukeen shidaal kale keenay inuu bay-ada laftigeeda uusan dhib u keenin marka la qaadayo baabuurta lagu qaadayo laftigeeda inay yihiin baabuur ku habboon oo tayaysan waxaan dhici karta dadka ganacsataa inay ka fikiraan ayaga inay ka qadaan meel geeyaan meel kale keliya inay ka fikiraan aysan laakberiga badan aysan ka muujin baabuurta qaadaysa nooca uu yahay markanka qaadaya nooca uu yahay meesha lagu kaydinayo inuu yahay danta ay fiirinaya tahay annaga dowladda marka waxay tahay ayadoo taa la dhiirigelinayo oo ganacsiga xorta la dhiirigelinayo haddana mas-uuliyad ayaa naga saaran in aanay qaranka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed dhibaata isu imaan
markaad eegto marka inkastoo dowladda ay loo wareegaysaa sheegtay aad ugu soo ceshanayso maamulkeedii haddana fursadu sharcigan siinayo ganacsatada soomaaliyeed ma qeexan tahay fursada ugu siinayo waxay tahay in ay dowladda soomaaliyeed iyo ganacsada wada shaqeeyaan waxa ugu muhiimsan waxay tahay dowladda waxay dhiirigelinaysaa ganacsiga xorta ah balse dowladda ka- marna kama hor imaanaysa inuu ganacsiga xorta u istaago oo ay macnaha dowladda kuma dareenkeedana maa qorsheedana maa inay ayada shidaalkii ee ayada macnaha iibiso oo sii gado oo taa marna qorsheedaba laakiin soo qorsheedeedna wuxuu yahay inaan hagno tusaaleyno aan u sheegno wixii qalad ah ee ee ka dhex jiro sameyno shuruucdii loo baahnaa ee haddii shuruucaas lagu xadgudbo ciddii ku xadgudbisana loola xisaabtamo
weli waxaad noo sheegtay in sharcigan uu yahay sharci daba badan oo caalamka ay isticmaalaan qaarkoodna mid ka da anaga hadda la rabaa in loo sameeyo soomaali ahaanna dalal africa ka mid ah ay leeyihiin gaalan east africa oo sharcigan ay ku dhaqmaan soomaaliya markaad eegto maanta meesha maraysa mis leedahay awoodaan u leenahay sharcigan ku dhaqankiisa ama fulintiisa Ee, runtii waddanka ee haddii la yidhaahdo waxaan higsanaynaa in aan hore u soconno soomaaliya badan baa hadda sidaa ogtahay ka ganacsata ee east africa Gan- markay imaado arrimaha shidaalka waa dadka soomaaliyeed ha noqoto kenya iyo uganda waa waa dadka ugu horeeya marka dadkaa ka ganacsanaya waa soomaali marka dhib weyn uma arko in halkan soomaaliya ay soomaalida ay ganacsigaasi ay tayada kor u qaado laba arrin daraaddeed horta midda koowaad danteena ku jirto maanaha dhibaatada waa naqaanaa tayo xun shidaal ah marka la isticmaalayo ama gawaarida ha noqoto ama motorada ha noqoto ama caafimaadka ha noqoto ama beyada ha noqoto ee cid ay dan ugu jirto ma laha midda labaad laftigeeda in horumarka eh, dhaqandhaqaale oo waddanka uu ku leeyahay laftigiisa markii ay tayada kor loo qaado macnaha waxaa suurtoobaysa in wax soo saarka uu kordho kordho waxyaabaha naga halaabaya in la yaraadaan macnaha qarashka nooga baxaya samaynta ama dayactirka laftigeeda in la yaraado ayay aada ugu badan tahay
marka sharcigan hadda rajada wasaaradaan aad ka qabtaan in inta sidaad usoo qorshayseen oo u fulo dabcan lagu guulaysto oo la hirgeliyo intee bay la egtahay runtii diyaarinta sharcigan waxaa aad aan kaga tashanay ganacsatada soomaaliyeed sababtoo maadaama dadka ay saameynaysa ay ayaga ay yihiin runtii tala ayaan ku yeelnay sidoo kale hay-adaha dowladda ee khuseyso ha noqoto een, hay-adaha wasaaradaha kala duwan ha noqoto een, ha noqoto hay-adda ee, wasa- een, wasaaradda ee, ee, bey-aada ha noqoto ha- xafiiska bey-aada ee wasiir dowlaha ha noqoto iyo dhammaan ciddii aan islenahay garyaqaanka guud ee dowladda ha noqoto dhammaan ciddii aan islahayn tala ayay ku leeyihin tusaale ayay ku leeyihin ayaan u horkeenay ee tala ayay kasoo bixeen talooyinkii waa ku darsanay haddana waxaan horgeynay baarlamaanka oo ayagan haddii la yidhahdo guddigooda khayraadka aan nahay guddi aan aada u wada shaqayno haddii la yidhahdo ayagana talooyin ee, ee ku darsan doono marka talooyinkaas ay soo wada dhamaadaan haddana haddii la yidhahdo mar kale ee, baarlamaanka dib loo geyn doono oo ayagana mar kale fursad u heli karo in ay talooyinka ku darsadaan marka sharcigan waa sharci ee, u furan talo iyo tusaale inuu ka helo dhammaan cidda ay qusaysay iyo cidda aan isleenahay waxbay kusoo kordhin karaan si ay u noqdo sharci aan wada leenahay
dabcan mudanadu sharcigan oo loogu talagalay in lagu maareeyo shidaalka dalka hadda markaad eegto keedadkii shidaalka lagu keeni jiray ee soomaaliya oo dowladda ay gacanta ku hin jirtay intooda badan gacanta dowladda kuma jiraan ganacsiga shidaalkeena sidaas oo kale marka in iyagoo ay keedadkaa iyo maqan yihiin hadda sharcigii la diyaariyo maxay micno sameyn kartaa dadka qaar isweydiin karaan Ee, runtii horta waxaa u baahan in la fahmo ee, waxa ka maqan qaranka soomaaliyeed oo gaar ahaan dowladda soomaaliyeed gacanteeda aanu ku jirin ma aha kaydka oo dhan manaha markaad fiiriso ee, erifyada ee, waddanka meesha doonta ha noqoto een, ee, waddanka oo dhan waxaa jirtay hanti qaran ay dowladda lahayd dhex- ee, oo ay gacanteeda ku jirin oo aan maanta gacanta ku jirin marka haddii la yidhahdo dowladda ee, hadda jirta waxay ku dadaalaysaa in siyaasad guud laga yeesho oo ah sidee hantidaasi maqan laga yeelaa marka kaydka shidaalkan wuxuu soo gelayaa ama macnaha een, ama guryo ha noqoto oo wasaaradaha ay wada lahaan jira ha noqoto ama xafiisyo ha noqoto ama hanti kale guguurta nooca doonta ha noqoto ee ka wada maqan qaranka soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay inuu go'aansado sidee laga yeelaa muddada loo soo wada celinaya ma la iibinaya ma la kareenaya soo marka dooda waxay ku dhex jirtaa siyaasaddaas guud ee ee qaranka soomaaliyeed oo looga baahan yahay ee gaar ahaan dowladda looga baahan yahay inay ka qaadato sidee la yeelaya hantida ka maqan soomaaliya waayahay daawadayaasha ama dhegeystayaasha dib in looga soo biiriyo waxaad la socotaan barnaamijka kulanka toddobaadka oo radio muqdisho iyo telefishinka qaranka soomaaliya aad kala socotaan toddobaadkan waxaa barnaamijka marti inoogu ah wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda soomaaliya mudane maxamed mukhtaar ibraahim mawduuca barnaamijkuna waa sharciga maareynta shidaalka oo wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda soomaaliya toddobaadkan ay baarlamaanka soomaaliya u gudbisay fursad aan siin doonaa dhegeystayaasha iyo daawadayaasha la socda barnaamijka in ay wasiirka su-aal ka soo weydiiyaan mawduuca ku saabsan sharciga maareynta shidaalka ee wasaaradda batroolka iyo macdintu ay soo diyaarisay sharcigan golaha wasiirada ee soo ansixiyey kadibna baarlamaanka ayaa loo soo gudbiyey sida habraaca ee maraahinkii sharciyedyada wixii haddii aan kusoo hadlaan dhegeystayaasha daawayaasha gelin sharciyadii hore ee dalku u lahaa markaad eegto sharcigan ma jira sharci falgal la samaynaya ama si gaara u saameyn ugu yeelanaya ama ku hor imaanaya runtii sharcigan wuxuu ka turjumayaa ama uu tixraacaya shuruucdii hore u jirtay kada soo qaad wakaalada batroolka qaranka soomaaliyeed waxaa lagu sameeyey sharcigii kun iyo sagaal boqol todobaatan iyo labadii sidaan sheegay sidoo kale waxaa jirta sharcigan uu tixraac ku sameynaya sharcigii laba kun iyo sideed ee shidaalka sharcigaasi meel fakrad ka mid ah waxa uu leeyahay waxaa la sameynaya hay-adda nidaaminta shidaalka taa oo kale ayuu tixraac ku yeelaa so marka waxaa laakiin sharcigan intiisa badan boqol kiiba sideetan haddii aan ihahdo ama boqol kiiba sideetan iyo shan waxa uu culayska saaraya waa technical wa waa arrimo farsamo ah kala soo qaad sistemka ku jira macnaha muxuu noqonayaa r o n ka muxuu noqonayaa maanaa standarduu ka hadlaa maanaa waxa uu culayska uu saarayo sharci siyaasadeed oo siyaasadda culays saaraya mehe waa sharci farsamada saaraya manaha waxaa shaybaarka muxuu noqonayaa tusaale ahaan waagii hore hadda ama haddaan tusaale soo qaato shidaalada marka la qaadayo kale baabuurta qaadaysa waxaad arkaysaa gawaari duruftooda ay liidato ama xaaladooda ay liidato oo shidaalka sida haddii ilaah ma keena ay dhacdo baabuurkaasi inay birlab ku dhacdo ama danab uu ku dhaco oo cirka ka soo dhaco ma laha qaab loo yaqaano airtimka ama macnaha ka badbaadinayo dayadaas inuu dabka kaco waagii hore waxaa jiri jiray gaariyada noocaas ah ee shidaalka qaado waxaa lagu xiri jiray bir dhulka raaracdo oo marka ay dhulka taabato dhaw dhaw dhaw dhaw tiraan mana ujeedada birtaas laga laa wax kale meen haddii ay dhacdo danab uu dhaco ay kusoo dhacdo in uu booyadaas uu kasoo gudbo oo dhulka ay usoo gudbiso mana waxaa ku jira marka qiyaas marka booyad shidaal oo gubato iyo bir intaas yar la-eg inta lagu xiro kasoo gudbisa airtinkii danabkii kasoo gudbisa faa'iidada ku jirto macnaha waa dareemayna so marka ujeedada macnaha waxay tahay in waxyaabihii hore u jiray shuruucdii hore u jirtay duruufaha way isbedeleen manaha sidaan kuu sheegay manaha waagaas wax walba oo shidaala waxaa gacanta ku hayay dawladda ayaa ku haysa hadda wadanka macnaha waa suuq xora ayuu qaatay marka kaalinta dawladda ee kaga habbooneed xilliga waktiga hadda ee ku shaqayn karto duruufaha hadda jira ku shaqaynaya ayuu ka turjumaya waaya madaxweyne waxaan fursad siinayaa markan bal xagga dhegeystayaasha raadiga muqdisho iyo daawadayaasha telefishinka qaranka la socda barnaamijka kulanka toddobaadka si mawduuca ay su-aalka iga soo weydiiyaan ama aragti ay kugu soo gudbiyaan waxaan jeclahay in aan bal fursad siiyo qofka ugu horeeya qadka ku jira hallo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مفتاح جودة ضمان راديو مقدسو عرفتنا المسلم كان شرط له مهمة اللي بطلت دولة فرع الصومالية والسلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته wanaagsan waxaan soo dhawo magacaaga halkaad naga soo waceyso
مفتاح جودة ومحمية وكسرة بالمرحلة مجال مقدسو maamada barnaamijka kusoo dhawow fikir iyo su-aal mawduuca ku saabsan
قد السؤال هو طبعا في كلمة طبعا مدى أقول بالمعلومات على حالتي شرف لو سلام يا مسير كشرف على ومع تعالي كبير لأنهم شعب الصومالية موضوعي يمالو ومع تعالي وحده سؤال طبعا يانا وبيع الله تعطيه بيرمان يرمو مع تعالي دول فرع كيوت العودة إلى حساب فإنه شعب الصومالية حسابنا لو لا دعوة كستطيع مع تعالي شقل تعالي المسير أنا بعمل الله عمله أقوى كلمة إن الوسيل كهذا عن بنيو عن بنيو عن بنيو نحو هذا ما كنت تعرف محاجرون على عقد الوقت إما كيقظة كشراء كريم وما بنحفظ صمالي إنه صار أمي أدنى نفسن على كل صدور مع استيطة وشتاء نفس البركي وحتى ما تقبل لك حكمية قوة يعني وقت بولو لما مدرس وشقيني وشغال قد عوالي وما مدر يمكن القماشة وشغال انت الرسم والبرميل حتى استثلالي ما تاكل او سعيني استثلاله ما كنت كده وانا شركة صمحة الله يبقى ماشي صمح صمح تسويم أصبح كده لأتي شغالك او بلد ما تألتك من حكيان كتاع مجال المعطي الصغير مجال كتاع وحكيان كتاع تبقي معطشة والحال بقى ان شخص مواضي صمحة والسجاير حرير إن سجاير ماشي بس وكنت هو إن مع تعين ناس ما هو ذكر أو تبدأ يعني خلاص أنا داتيك إنه ذكر حاطه أو هي الجنود خلاص فربنا يسمى
تعرف وتشيل عرفت رب مع إلى يعطيه إن شاء الله بعد ما كانوا بالبسين نعتقد لما ما نعلم شو كل ما نقوم عليها ما تدور صومالي مع الدائرة وبيل أي فعليك يا رب وضع صومالي هو السبع مثلا شو كل أيا يتكلم إن الله ما يقول صومالي ويقول وعطى وشيك براك إياه soomaaliya wilaaya marka soomaaliya wilaaya oo saameeya musa
maya mahadsantahay maxamed yare waa wasiirku uu maqlay su-aashaada waan kaaga jawaabi doonaa insha allah kadaadan sidoo kale uu maqlay qofka kale ee ku xiga ayaan jecla anaa kuhosiiy wasiir waxaan israacan doonaa ugu yaraan laba ilaa saddex jeer hormar ugu jawaabto halo asalaamu calaykum waagaag daawadaha ama dhegeystaha kale ee ku jira ayaan dabcan jeclaan israaciyo si hal mar haddii lagu jawaabto saladeedii su-aashii hore qofka ku jira halo asalaamu calaykum waan ka xumaa qofka uu hogaayay dad maxamere u jawaabto taladiisa iyo su-aashiisaba maxamed yare waad ku mahadsan tahay talada haddii aan la yidhaahdo insha allah waa ku dadaaneynaa haddii aan sharcigan dib u fiirino cutubkiisa labaad qodobkiisa xa fakradiis waxau leeyahay sharcigan wuxuu ka hirgelayaa dalka oo dhan dalka marka laga hadlayna waa jamhuuriyadda federaalk oo soomaaliya dabcan waxaan filayaa maxamed su-aashiisi u helay laakiin maadaama usoo laab taladii uu soo jeediyey oo kusaabsaneed oo kale habdhaqanka ganacsatada ay u maamulaan shidaalka marka horena aad ka hadasho sharcigan oo si gaara u tilmaamayo waxaa jira weli weli dadku ay ka muujinayaan mudan wasiir shidaalka sida hadda uu yahay marka loo eego ganacsigiisa u socday iyo khatarta ka dhalan kartaa marka iyadoo khatarta ay jirto sharcigan muddaduu qaadanaya marka loo eego welwalkaa jira bal wasaarad ahaan ama wasiir ahaan masladahay baahida way ka badan tahay sharcigan inta aan leelin ka xataa in weeraan wasaarad talaa qaado
runtii waa baahi jirtay waana soo jirtay horta midda hore waxaan rabaa in ganacsatada laftigooda aanan eed keliya loo jeedin duruufo adag ayay ku shaqaynayeen waxay ku dadaalayeen in waddankaa aanu istaagin haddii ganacsatada aanay shidaaldan keeni lahayn waa fahmi kartaa nolosha dadka soomaaliya sida ay noqon lahayd marka horta dhankaas waa ku ammaanaya laakiin mar walba kaalinta dowladda looga baahanya waxay tahay in ay wixii jiray ay sii hagaajiso wixii jiray inay sii hagaajiso marka waxaad culaysku uu ka jiro ma aha booyada oo keliya maaha halka lagu kaydinayo halka lagu qaadayo sharcigan wuxuu tilmaamayaa hataa even draiver qofka draiver ka noqonaysa abdriver ka noqonayo waxa laga rabo qaabka uu labisanayo dharka uu xiranayo sidoo kale qofka laboratoriga joogayo shahaadada uu haysanayo iyo qalabka lagu baarayo ayuu sheegaya so marka ujeedada waxay tahay dhibaato way jirtaa waa loo baahan yahay in wax laga qabto laakiinse waa inaan waddada saxa u marnaa oo sharcigii aan diyaarsanaa oo aan tartiib tartiib aanu bedelnaa eesan wixii naga noqon wax caadifadh ah oo keliya waa aada udumacsan tahay mudan wasiir aan dib ugu laabto daawadayaasha iyo dhegeystayaasha si aan fursad u siino barnaamijkan ay naga qaybgalaan kulanka jimcaha qofka qadka ku jira ayaan jeclay halo asalaamu calaykum waa la magacaayo halkaad naga soo wacayso cabdiraxmaan xagee naga soo wacaysaa cabdiraxmaan kusoo dhawo barnaamijka feker iyo su-aal
ما شاء الله الدكتور خبر وسيلة تمرت مع الولايات الإسلامية إلى عبد المنتشر عمل المواد الموجودة في الوقت اللي نشجع وقرر يعني كل هذا عبد الرحمن دولة المؤمنة في نعم مسلمين سلاح قبيل اها دولة سلاح السلام على قرارات الأمن أو نظر أو حفل لهم اها دولة الحقيقة هنا أنها تخرج الموقع عبد الرحمن عبد الرحمن waxaan jeclaan lahaa mawduucu fahanto wuxuu ku saabsan yahay baarlamaanka soomaaliya iyo wasaaradda batroolka iyo macalinta u gudbisay sharci lagu maamulayo shidaalka ma ahan ka shidaalka lagu qodayo marka waxaan yeelayaa in aad saad noola fahanto aad aad umaasan tahay qofka kale ku xiga ayaan jeclaan lahaa in aan fursad siiyo si aan u ogaano ra'yi iyo su-aal wuxuu barnaamijka naga qayb qaadanaya halo asalaamu calaykum waa magacaayo halkaa joogto luuq oo geda ah cabdicasiis waaya cabdicasiis luuqaad naga soo wacaysaa geda jubbaland soo dhawow feker iyo su-aal wasiirka batroolka iyo macalinta suaalka barnaamijka kulan suaalka marti ku ah fadlan igala soco taleefanka cabdicasiis dalada telefisyoonka iska gaadi fadlan haye
waxaa kaloo wasiirka weydiin lahaa Mhm.
macnaha sharciga hadda maadaama dadki loo soo dejiyey fulintiisu in la fuliyo macnaha waxay taarixaysa macnaha sidii horena u barnay oo sida ku saabsan wasaaradaha xulshooyinkooduba in afurta maadaama baarlamaankii sanasheegaysiin maaragtay barnaamijka ku hoogiro inuu afkeedii u baasmeeyo masuulka waxaan leenahay waxaan ka rajaynaynaa in sharcigaasi haddii maarka baarlamaanku uu baargaleen natiijooyin weyn kusoo kordhiyo sidii kale waxaan kaleen kusoo kordhin lahaa wasiirka iyo tiinkiisa in maaragtay ay keenaan barnaamij lagu kontroolaya xuyada shidaalka dadka soo galayo iyo weliba kalmadinin soo sameeyo dadka maaragtay laga falgalanaya islaamiska oo dadka sida shacabka korosada iyo masoorada iyo watan la halmaayo in ayaga qeybaha maaragtay usoo galayo wadanka ladimo qualitigiisa la fiiliyo waaya waa aada cadaseenkaasi ilaa dadka la siiwa hadaseen
ugu mahadsan tahay cabdicasiis faarax oo laga soo wacay luuq ee gobolka gayo wasiir haddaan kuusoo jiray cabdicasiis culo sarxiyaan in la fuliyo mawxeena qodonka af waxaa muuqata oo mu- muujinayaa dadku baahida ay u qabaan sharci noocaana in la helo ee haddana ay u baahan yihiin damaanqaad dhaba oo ku saabsan sharcigan haddii la ansixiyay in la fulinayo marka haddaad u jawaabto eh, cabdicasiis oo laga soo wacay.
cabdicasiis waad ku mahadsan tahay sharcigan haddii la yidhahdo waxa uu fulaya marka uu madaxweynaha saxiixo laguna soo saaro faafinta rasmiga marka uu allaala wixii ka dambeeya haddii la yidhahdo sharcigan wuxuu noqonaya sharci eh, taabogala Em, su-aashiisa ku saabsan eh, tayada waa waxa ugu muhiimsana sharcigan uu culays ka saarayo in la helo shidaal tayale laakiin laftigeeda aysan noqon in la yidhahdo dadka shidaal tayale waa maxay eh, heerka laga rabo tayada waa ina cadda Eh, dhowr nooc oo shidaal ayaa jira markaan shidaal ka hadlayno waxaan ka hadlayno waa batrool waxaan ka hadlayno waa nafta waxaan ka hadlayno waa gas waxaan ka hadlayno waa eh, biofuelkisa ka- eh, karasinka jet fuelka mid walba wuxuu qeexayaa sharcigan waxa heerka laga rabo inuu noqdo ayuu sheegaya so marka taas ayaa haddii la yidhahdo hagaysa ee shidaalka la keeni karo wadanka iyo nooca uu noqonaya haddii aan usoo gudbo midda kale oo ah ee sicirka waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu sharcigan rabo in tala laga yeesho haddii la yidhahdan waxaa ka wada shaqaynaya waa maxay waa dowladda iyo ganacsatada ka wada shaqaynaysa hadda sidaan ognahay shidaalku wuxuu ba- ee, waa gaaray boqol iyo afartan doolar ku dhawaad ilaa uu kor usii dhaafay maantana waxa uu marayaa crude oilkan ka hadlaya waa soddon iyo kow doolar meelahaas ayuu marayaa marka dadka soomaaliyeed ee dhulka jooga ee gawaarida baabuurta ku shirinaya su-aasha u baahnaa in laisweyda waxay tahay ilaa xadkee ayay dareemeen inuu shidaalku hoosu soo dhacay ayay dareemeen haddii marka sicirkii hoosu soo dhacay aanay sidii la rabay aanay ugu gudbin waa ay cidda ku dhex jirto ee ca- ee cunaqabataynta haysa ee sicirka kor ku ilaalinaysa ila markuu kacadu waa dareenaa horaan ka dareenaa laakiin markuu hoosu soo dhaco had- ee dadweynihii soomaaliyeed ma dareemaa haddaanay dareemin waa ay cidda cunaqabataynta ku haysa ee dhexda ku jirto so marka sharcigan haddii la yidhahdo arrimahaas ayuu yeelanayaa ayadoo la dhiirigelinayo ee su- ee sidaan sheegay suuqa xorta ah ee sicirka madax banaan ayaa haddana waxaan laga maarmin in mar walba la ilaaliyo danta guud waa aada ugu mahadsan tahay madaxweyne wasiir qofka kale ee ku xiga ayaan dib ugu laabanaya qadka telefoonka daawadaha madageystaha ku jira hallo asalaamu calaykum
waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakatu walaal magaca iyo halkaa joogto
magacaygu waa faraxa baase waxaan joogaa puntland harbour
faarax waxaad naga soo wacaysaa qardho puntland soo dhowow faarax ee, barnaamijka intaad kusoo dhowow wasiirka batroolka iyo macalinka ee marti ku ah ee, su-aal iyo fikir waxa aad qabto
aad baan u dhawanahay su-aashan kale waxay tahay duwan maxay ka qabsaysan ceelasha qaban ee television ay ka qabeen gobolada puntland iyo somalilana
Ah, dabcan eh, qaar hadda waxaan ka hadlayno waa sharci lagu maareynayo shidaalka oo wasaaraddu ay baarlamanka horgeysay toddobaadkana baarlamankuna aqrinta koowaad uu wasiirka ka hor aqriyey faa-iida dalku le aan iska u sharaxno laakiin muwaadin baata su-aashaada eh, wasiirka waa la maqlayaa waana uu kaaga jawaabi doonaa si kooban insha allah qofka kale ee ku xiga ayaan jeclahay inaan furto siiyo halo asalaamu calaykum halo
allah barnaamijka walaal eh, waad ku jirtaa soo dhawow magaca iyo halkaad joogto telefoonkan igala soco fadlan bal laba iska gaabi
walaalmay waa maxamed axmed oo jooga degmada kaalan magaalada muqdisho maxamed axmed kaaraan adeegtaa muqdisho kusoo dhawow barnaamijka kulanka toddobaadka ee radio muqdisho t v qaranka waa ugaandhaway adigii jacala suusi waasalaamaya dhammaantiin sida ognahay haddii gudaha soomaaliya hadii haloomioa waa kuma qayna axmed mar haddii laga hadlayo qiimaha iyo dejinta qiimaha iyo sharcigan marka la diyaariyo waxaa soo gelay wasaaradda ganacsiga sharcigan diyaaradiisa door nooca ay ku leedahay wasaaradda ganacsiga ino intaa kalena weydiiyo aada ugu mahadsantahay maxamed uu ku maqlayaa wasiirka wuuna kaaga jaabi doonaa insha allah waxaan jeclahay wasiir qof kale saddexaad inaan siiyo hal mar si aad ugu jawaabto saddexdeyda halo salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakatu walaal magacaaga halkaa joogto
cabdiguur rajoog magaalada kuwacaayo ku celi magaca reerdhabaal iska gaabi fadlan
waa sugaay waa maxamed cabdi muumin oo jooga magaalada kuwacaayo maxamed cabdi muumin buwa qablaa joogta soo dhawow maxamed kusoo dhawow kulanka ee, toddobaadka fikir iyo su-aal wasiirka batroolka iyo macdinta ayaa marti ku ah
وزير مصر كمان كمان عندنا يا محمد الثاني غالي سؤال كثير عن قضاء عن الوزير يحول الصومالي يحول التقاليد لحد الغلاء أو مثل الله ضروري ما نقف مع معركة حد معركة الهاي للغلاء نبدأ وقت الوقت والغالي قضاء نبدأ وقت بنصح الإسلام معركة كده عن كلمة المروة وطارق الإسلام معركة عن مالي وإن شاء الله الغالي وحفظ للغلاء waa ka aada ugu mahadsan tahay maxamed cabdi muumin oo buwa qabla inaga soo wacay wasiir ee, ilaanta xukuumadan fursad siinay faarax oo inaga soo wacay qardho gobolka bari puntland ka tirsan ee, maxamed oo kaaraan ahaa iyo maxamed cabdi aada ugu dambeeyay buwa qabla inaga soo wacay okay bismillahi rahmaan rahiim waa haddaan ku bilaabo su-aasha faarax ee, wasaaradda waxay wadaa dadaal oo laga ra- doonayo waxay tahay waxaan ognahay soomaaliya ee, macluumaadkaan hayno waxay sheegayaan in uu kheyraad ku jiro laakiin kheyraadkaas sida aan kaga faa'idaysano waa waxaan u baahannahay inaan samaysano siyaasad midaysan oo ku aadan ka faa'iidaysiga kheyraadka dabiiciga ah waxaan wadnaa dadaal aan rabno in aan isfahamsiin ka wada dhexaysiino samayno dhammaan dadka soomaaliyeed Een, sidaad og tahay bisha oktoobar koo labaatankeeda waa magaalada muqdisho waxaan ku saxinay heshiis u dhexeeyey hormac ah oo isfaham ah u dhexeeyey dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah een, ee, federaalka kadib waxaan workshop ku qabanay bishii december laba workshop waxaan ku qabanay magaalada nairobi marka waan wadnaa dadaal dhankaas ku saabsan oo ah sidii soomaaliya u yeelan lahayd ee, aragti midayso oo ku ee, ku aadan ka faa'iidaysiga kheyraadka dabiiciga ah. taa marka haddii aan halkaas kaga gudbo haddii aan yidhahdo isfahamkaas ayaa keenaya sidii aan ceelasha ah, iyada ama ha ku yaalaan eh, farmzeyda ilaa kismaayo ee soomaali ay u wada yeelan lahayd uga wada faa'iidaysan lahayd ana colaad cusubna aanay u keeni lahayn haddii aan usoo gudbo eh, maxamed su-aashiisa ah oo ku aadan eh, guddiga wasaaradda sicid ganacsiga ama wasaaradaha kale sharcigan wuxuu sheegayaa in la sameeyo guddi guddigaas ayaa haddii aan yidhahdo wasaaradaha ay qusayso ha noqoto maaliyadda ha noqoto eh, qorsheynta qaranka ha noqoto ganacsiga ayay soo wada galayaan sidoo kale had waxaa jirta dadaal ay wada wasaaradda ganacsiga oo aan ku taageerayno ah eh, sidii loo heli lahaa taya dowladda dhammaan ganacsiga kasoo dega dalka oo marka hayadaha dowladda way isla shaqeeyaan wayna iskarayaan haddii aan yidhahdo midda kale ugu dambeysa oo maxamed muumin ah eh, runtii soomaaliya haddii aan yidhahdo eh, kuma tiirsanaan karto weligeed macaawino kuma tiirsanaan karno kalluumaysiga iyo kheyraadka dhulka iyaga ku jira oo dabiiciga ah, eh, shidaalka iyo macdinta oo waxyaabaha noo saamaxaya inaan fakriga kaga baxno haddii aan yidhahdana waxa awoodna waxay tahay arrimaha hadda aan kuu sheegay oo ah in la helo marka hore siyaasad midaysan oo ku aadan la helo shuruucdii loo baahnaa kadibna aan haddii aan yidhahdo u gudubno sidii aan kaga faa'iidaysan lahayn aada ugu mahadsantahay munusi waan filayaan muwaadiniinta su-aalaha iyo talooyinka kusoo weydiiyey ay heleen jawaabahooda ay kaa qanceen Eh, dib aan ugu laabto codka telefoonada dhegeystayaasha radio muqdisho iyo daawayaasha t v-ga ee barnaamijka kulanka toddobaadka la socda qofka qadka ku jira halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله walaal magaca iyo halkaa joogto waan ka xumahay qofka kama uusan faa'iidaysan eh, fursadiisa qofka kale ee ku xiga halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومحمد أبشر دار تجميل الولاية maxamed abshir dheere damiira naga soo wacaysaa magaalada muqdisho maxamed soo dhawow barnaamij kulan tobaad kusoo dhawow wasiirka batroolka iyo macdinta ayaa marti inoogu ah fikir iyo su-aal ku saabsan mawduuca
horta waxa aan leeyahay wasiirka marlabaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iyo dhammaan maamulka saas muqdisho Eh, calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
walaw waxaa laleeyahay horta aniga mawaafi waxaan ahay dadka soomaaliyeed u dhashay ogna xogta dhabta ah ee ku jirta dalka wasiirku waxa waaye waa ogyahay ama waxaa wareegtay shan lix ceel oo dalka ka mid a oo ceelashooda aan ogta ee magarab marka waxaan leeyahay intaa dadki sheegay aad waxbay lahaydeen ganacsatada iyo soomaalida iska isu darto amaanka sideen ceelashooda xanaanku keentay waa hormaan lacag sheegay waa mahadsantahay maxamed dabcan fikirkaagana wasiirku waa uu maqlay inkastoo mawduuca barnaamijka uu ku saabsan yahay sida wasaaraddu ay u maareynayso ama sharci lagu maareynayo shidaalka haddana fikir baa soo jeedisay waana lagu maqlay qofka kale ee ku xiga halo salaamu calaykum halo salaamu calaykum waalaikumsalaam fadlan dabada iska gaayo telefoonka igala soo cobala waa mahadsan magaca iyo halkaa joogto
magacii waa maxamed oo jooga degmada shibis maxamed kusoo dhawow barnaamijka kulanka dubaadka ra'yi iyo su-aal
waa ku dhawaay adigu dib waa idin salaamayaa sidaan ogsoonahay gaaditiishinada magaalada muqdisho ka furan dhammaan waaxoonihii dowladda oo dhan dib loo sii gareeyey si dhaqaalihii dalkii wax badan wax ugu qabsoomaa sababtay tahay waxaa arkaysa isguuska ugu yaraan lagu gaaditiishin ama waxbadan ay ku tahay sidaa darteed magaalada maxaa ugu qasbaysan gaaditiishinada iska soo horjeeda waxay furan magaalada muqdisho
waaya waad mahadsan tahay maxamed wasiirku waa uu ku maqlay waana sidaynu ku jawaabi doona qof kale oo ayaan siinayaa si ama adigu lagu jawaabto halo salaamu calaykum halo salaamu calaykum kusoo dhawo barnaamij kulanka dubaadka magaca iyo halkaa joogto magacaygu waa sharmaarke cabdullaahi axmed
sarmaalka xigeen naga soo wacaysaa waa waxaan ka wacayaa gobolka guud galguduud degmade sarmaalke halo waan ka xumahay dhegeystaha ama daawadaha anagoo soo maqlo waxaan ka codsanayaa daawadayaasha t v-ga marka codka ay soo galaan telefoonka nagala socdaan ee codka dhalada iska gaabiyaan ama telefishinka qofka kale ee ku xiga halo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا وسلام عليكم وزيرك waa laga qaaday ee magaca iyo halkaa joogto magaciiba Cabdullaahi Gaashaan waxaan joogaa Sanad Kenya.
cabdullaahi kusoo dhawo barnaamij kulanka todobaadka ra'yi iyo su-aal
Jirka Almasin yahay xilligan ugu baarmaanka dabcan marayo waa waxle dabcan aad u mara aad u fiican. Marka su-aasha aan rabnaa weydiiyo waxay tahay hadda shiraab waxaan ku helnaa qiimo aad u jiro sida inaan kulan oo kale hawl dollar oo kale kii oo kale. marka haddii la sharcigan la ansixiyo oo oo loo yeelo qaanuuno fara badan oo dhihi karo in shidaalka hadda dadka soomaaliyeed ay ku helaan qiimo aada u hooseeyo malamin kale qiimo kor ayaa ku imaan kara oo markii oo masuuliya soo qaadada masaaro meelo gooniya la geeyo waxyaala badan la suuliyo marka haddii kaa marka waxyaalaha ayaa ziyaadi karto aada u maasan tahay cabdullaahi wasiirku waa uu ku maqlay miyir haddaad si kooban ugu jawaabto maxamed abshir dhowrahur waa naga soo wacay dabcan fikir uu soo jeediyey waana fikir jiroo dareen dadka dhan ka dhex guuxaya adiguna hadalkaaga aad ku bilowdo oo ahaa in waddanku wax soo saar uu yeesho oo kheyraadka laga faa'iidaysto iyo daawadii ku xigay oo naga soo wacay shibis isna ku weydiiyey su-aal ku saabsaneed gaas stationada isku dhow halkiis bes laga yaabo in laba xaba ay ku wada yaalaan in la maareeyay iyo dhegeystayaada ugu dambeeyey isaguna ahaa in qiimaha hadda meeshu jooga uma sharci hadii la sameeyo kor uga sii kaca haddii aan ku bilaabo mi- midda maxamed ee shibis uu- aan soo weydiiyey waxay tahay waa xaqiiq in aan hadda ee, dadka ay u furanayaan hadda sida ay rabaan laakiin waxaana laga maarmayn in la maareeyo in lahaga lagama maarmayo hadda tusaalahaan sharcigan wuxuu sheegayaa kaalin shidaal xadkee la eg horta loo baahan yahay lafteeda inay noqoto hadda marmar qaarkood waxaa arkaysa inta aniga adiga aan fadhino ee qola inta dhigatay ee, fustooyin dhigatay ama ku samaystayba hataa ee, ee, dan ku samaystay dhahaya kaalin shidaalana marka sharcigan hadda wuxuu sheegayaa ee, tusaale ahaan kaalinka shidaanka inuuna ka yaraan karin afartan ilaa iyo soddon mitir square inuusan ka yaraan karin ayuu sheegayaa oo uu loo baahan yahay inuu yeesho meel laga soo galo baabuurta iyo meele ka baxaan Ee, so marka waxaan isku dayeynaa marka inaan hagaajino ee, sharcigan wuxuu ah, gullig u yahay hagaajinta ee, ka- ee, kaalimaha shidaalka haddii aa la yidhahdo taa marka hal- baan ka- kaga gudbiyo mida ah arrinta sicir bararka dabcan haddii sa- sawirka guud la fiiriyo marka la yidhahdo tayada kor loo qaadaya waa suurtagal in eh, loo arko laakiin waxyaabaha meesha ku jira waxay tahay s- ee, hadda qarashka aan ku bixino tayada xun oo aan gawaarida inay naga halaago inay cilliga ay soo degdegaan in matooradii aanay u shaqayn sidii la rabay ana waa qarash ka badan ayaan waxaan ku bixinaynaa qarashka marka shidaal tayo fiican uu waddanka yimaado sidoo kale waxa guddiga noqonaya waa guddiga ay ka socda dowladda hayadaheeda kala duwan iyo ganacsatada marba dawladda ma rabto in ay ganacsiga xorta ay ka hor imaado ma rabto balse ganacsatada ganacsiga xorta waa in mar walba loo garbigaa danta guud oo ah sicirka marka uu isbedelo ilaa xadkee ayuu isla bedelayaa suuqa taa maana marka uu kor u kaco waa horaa laga dareema lakin markuu hoos u dhaco ciyuu lama dareemo so marka taas waa midda loo baahan yahay inay tala ka wada yeeshaan dawladda iyo ganacsatada aada ugu mahadsantahay amiirnada waan filayaa in muwaadiniinta su-aalaha kusoo weydiiyey ay kaa qanceen dib aan ugu laabanaya qaadadka telefoonada daawayaasha dhegeystayaasha ku jira si aan fursad u sheegno barnaamijka haddii aad go-aan hoos birtay oo kulanka toddobaadka ee s n t v iyo raadiyo muqdisho daawadaha qadka ku jira halo salaamu calaykum halo walaal magaca iyo halkaad joogto mhm waxaa su-aal ka awoodaan wasiirkaas u waxbarahayaan walaal ka madaxtooyaay mhm oo xeerkana ku jirta siduu noo sheegay wasiirka mise xeerkana ku xasuulasanaha oo dokumentiga soo laga gelay ma garatay Eh, soo koob marka cabdicasiis su-aashaada asaga waxaan weydiinay maadaama sharcigu uu sheegayay saxaabada saxaabadooda ay wataan iyo nooca dadka iyo xeerayaan maadaama dadkii hadda institutionada dadka jaamacadihii ku jiray aysan bixinin maaragtay koorsooyinkaas ugu maarayn karo marka ma la dhihi karaa in maaragtay la doonayo in shaqaalo dishe lasoo kirayso oo shabcado israa'iil loo sameeyaha meeshii ka baxdo waa ka admaysa maasantahay wiilku waa ku maqlay wuu ku jaabi doonaa qofka kale ee ku xiga ayaan jeclahay inaan raaciyo halo salaamu calaykum waayahay eh, daawadaha ama dhegeystaha qadka ku jira halo salaamu calaykum waa magaca iyo halkaa joogto cabdiqaadir kusoo dhawo barnaamijka kulanka toddobaadka eh, ra'yi iyo su-aal
waa mahadsantahay adigii wasiirka marka ra'yiga waxay waxay tahay sidaa ognahay markii meelaha ay joogto goobaha shidaaka lagu gulo waxaa dareen kartaa in afarkada caag qofka wasiirada uu kushariyanayo qalkiisa iyadoo waxba aanan saas usii buurnayn dhibaatooyinka imaan karta ay aad u fara badan tahay marka malasiin karaa haddii sharcigaa la maranayo waxyaalaha hadda sida caadi shidaaka lagu gulo kale meelaha ku haboonan meeshaa lagu gado kale aan lagu haboonan waxaa soo celiya meelaha lagu kabiso meeshaa lagu gado iyo meeshaa lagu gado marka meelaha qaarkood oo kale macdiinka waxa badan waa waa la habeyn karaa marka midka wasiira waxay tahay sidaa ognahay dowladda awood badan ma ahan oo ma dhihi karo shidaa iyaa qabansan karto oo iyadaa markaas gacantooda dhigato ganacsatada ganacsatada sidaa ognahay burburk iyada xooga unuga wadanka waxa iyadaa lagu dhigto marka hadiiba ganacsatada qaar loo tanxelahay iyo iyo shidaalka dowladda laga iyada lafskeeda caqabad mara kale mara- mara la kulmi karaa kuleeyahay waa ka adiga mahadsantahay cabdulqaadir eh, waa lagu maqlay labadaba su-aal midna waxaan jeclahay inay ahayd fikir laakiin su-aal la eg midna waa wiilka ay gaari doona qofka kale ee saacadda aan raacinaya mudan wasiir si aad hal mar ugu jawaabto halo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
walaal magaca iyo halkaa joogto هذا محمد maxamed cumar cabdi halkee عمر عبد الله من joogtaa بلحقة بلحقة بلحقة.
maxamed cabdi soo dhawo waxaad naga soo wacaysaa buurha kale oo gobolka baya waan ka xumahay maxamed qadka ayaa ka go-ay macalimiin soo dhawo wadaad si kooban ugu jawaabto cabdicasiis oo markale dib ugu soo laabtay oo luuqa iyo cabdulqaadir oo dharkeena laga soo wacay cabdicasiis waa ku mahadsantahay su-aashaas waxa aan ka hadlayna baaris markay noqoto waxaa loo baahan yahay aqoon gooni ah maanaa qof kasta oo baare ma noqon karo haddii waxa aan ka hadlayna ay ay qofka aan ku habboonana haddaan la geyn oo la yidhaahdo qof kasta ha qabto hadda macnaheedu waxay noqonaysaa inaysan qofkaas uusan ahayn eh, waajibaadkii laga rabay inayna kasoo bixin eh, dhanka guudna ay s- meeshaas ku baabi'ayso haddii la yidhahdo tusaale ahaan marka dadka eh, laboratoriga haddii la yidhahdo qofka soo soo doonanayo chemical engineer ma u baahan yahay dabcan waxaan filayaa in la helayo dad soomaali ah oo chemical engineering soo sameeyey so marka mar walba anaga ujeedadeena waxay tahay waa dhiirigelinayna dadka soomaaliyeed laakiin waxaa muhiima in la fahmo waxan inay tahay xirfad xirfadaasna loo baahan yahay qof yaqaan oo shaksi yaqaan in la helo si shaqadii ay noqoto shaqo waajib ujeedada laga lahaa inay fusho ayay tahay haddii la leeyahay qofka driverka noqonayo dabcan qofka driverka noqonayo asna shuruuduu leeyahay shuruudahaas looga baahan yahay inuu kasoo baxo kalifaysana in la siiyo rusqadii uu ku wadi lahaa baabuur noocaasa haddaan kaga soo gudbo marka cabdicasiis
cabdiqaadir
sorry cabdiqaadir haddaan kaga soo gudbo khatarta oo ka imaanaysa ka- ka ganacsiga eh, caadadaha iyo ama a- a- aaladaha aan ku habboonayn ee shidaalka lagu- eh, lagu kaydo waa dabcan waa arrin jirta oo u baahan inaan wax ka qabanno Eh, laba arrin aa u baahan in ay- ay dowladda soomaaliyed ay aada isugu dheelitiraysaa oo ah dad soomaaliyeed oo fara badan ayaa ka shaqaysta oo noloshooda ay ku tiirsan tahay in dadkaasi la tixgeliyo duruufahooda iyo baahidooda loona gudbo in wacyigelin loo sameeyo in eh, loo dhaqaaqo in inta halkaan laga dhaqaaqo loo gudbo heer khatarta yaraynaysa keenaysa in shidaalkii eh, lagu eh, lagu- lagu iibiyo meelo ku habboon soo marka dawladda marna macnaha ma iloobayso inta qof ee soomaaliya ee maanta noloshooda ku tiirsanta ama ka shaqaysanta ama ku tiirsan ayadoon la iloobayn ayaa rabnaa inaan dadkeena ka wacyigelino aan u samaynana fursado oo ay kaga gudbi karaan noocaase nolosha ay ku tiirsan yihiin ay kaga gudbi karaan nooc ka duwan arrinta ah eh, ganacsatada runtii waa mid aan ku bilaabay hadalkayga ah waxay dowladda aada isugu dayeysaa inay ganacsatada qayb ka mid noqdo noqdaan ee guddiyada la samaynayo mar walba oo talo la samaynayo Eh, ganacsatada runtii duruufa adag ay kusoo shaqeeyeen way soo dadaaleen waana u qarsanahay maanaa duruufihii waddanka ay kala soo gudbeen marka taa aya marna aan la xaqirin ee dowladdana ay u baahan tahay kaalinteeda oo ah hagiddii tusaalihii iyo shuruuc samayntii ayaa ganacsatada looga baahan yahay inay ayagana ay buuxiyaan suuqgeyntii iyo keenidii ka ganacsiga shidaalka aada ugu mahadsan tahay inkastoo qaybaha dambe ee barnaamijka aynu kusii dhownahay haddana eh, waxaan fursad siinayaa bal dhegaystayaasha ama daawadayaasha qaybtooda ugu dambeysa si ra'yiga iyo su-aasha ay qabaan ay nala wadaagaan qofka khadka ku jira allo salaamu calaykum hagaag daawadaha ama dhegaystaha khadka ku jira ayaan fursad siinayaa halow halo salaamu calaykum halow وعليكم السلام فضلا تليفونك إلى سؤال الله أسكاك هذه كسر وكلهم كاتدوات كمدع عادي مسجد أيوين هو آه، كسر دو برامج كا آه، كلهم كاتدوات كالرأي سؤال محمد الله يقول لي su-aashaydu waxay tahay gaaskan marka baabuurta lagu shubo qalab wuu imaan karaa meeshuu doonadaa ka yimaadeen marka qalabkaas iyo xaggee gaariga hadduu ka dhumaaday gaarkaas ma soo maaran laga laga soo baaray ama haddii laga da'woo karo
waata nin oo aada u dumaadsan tahay eh, dabcan wasiirka waa uu ku jaabi doonaa qofka kale ee ku xiga ayaan raacinayaa halow dawlaha ama dhegeystaha kale wasiir eh, dabcan inkastoo waxaad sharcigan muhiimada ama uu jireynayo ama lagu kala saaraya xitaa haddana nin oo ay kusoo weydiisay dhibaatada maalinta ayaan qayb ka mid ah haddaad si kooban ugu jawaab Eh, runtii eh, waxa uu sharcigan dhiirigelina waxay tahay eh, maadaama shidaalka aan ka hadlayn uu yahay shidaal waddanka la keeno uu yahay in baaradda ay kasoo bilowdaba marka hore oo shidaalka lasoo raraya inuu yahay shidaal ku habboon in eh, eh, uu yahay wata eh, aqoonsigii loo baahnaa ama maana cadaymihii loo baahnaa oo saxsan markuu dekeda kasoo dego sidoo kale ayadana mar labaad inuu marbaardii loo baahnaa si uu waddanka gudihiisa usoo galo haddii ala yidhaha sidoo kalena marka kaymo hamanka laga soo qaadayo ee la keenayo b- eh, kaalmaha shidaalka inuu asagana marmarka qaarkood wajagareeyo si loo hubiyo inuu yahay shidaal ku habboon so marka tallaabooyinkaas kala duwan ayaa lagu dadaalaya haddii ala yidhaha inuu sharcigan sameeyo oo ay na tahayna in wax looga qabto
weydi mahadegto hadda inta qofood ee barnaamijka nagala soo qodgashaan soo wacay waxyaabaa dadku ay sida gaarka ah horta shir kuma jiro in sharcigan baahi loo qabo in la sameeyo wadanku baahi uu qabo oo kale oo ay muujinayeen in loo baahan yahay inay dabcan aad u cadayso waxaa ka mid ahaa kalsoonida wasaaradda ku qabto in ganacsatada lagu qanciyo in sharcigan ay u hogaansamaan oo ay ku dhaqmaan maadaama ayaga lagu dhaqayo ee, dabcan cidda lagu hagaajinayana ayaga ay tahay bal haddaad dib ugu laabato marka inta qof ayuu soo weydiisay adoo eegaya kalsoonin kale baa lii karaa wasaarad ahaan wasaaradda batroolka iyo macuunta ay ku qabtaa in ganacsatada ay ku qanciso in sharcigan lagu dhaqmo runtii guud ahaan markaan fiirino hay-adihii qaranka soomaaliyeed dib ayay usoo maqan usoo muuqanayaan dib ayay kaalmahoodii usoo qaadanayaan aqbalitaan waxaa jira bulshada soomaaliyeed ay aqbalayso in hay-adihii dowladda ay ay shaqadoodii qabsanayaan so marka ma aha wasaaradda batroolka keliya ma dhammaan hay-adaha dowladda oo dhan qarsooni qarsooni maaha inuu muddo dheer ay ka maqnaayeen kaalintooda laakiin hadda bulshada soomaaliyeed guud ahaan ay aqbalayaan in dowladda ay ku leedahay kaalin ganacsatadana iyo cidda ugu horeysa ee ka faa'iideysa shuruucdan waa ganacsatada sababtoo ah haddii ganacsiga la maareeyo la xukumo la hago waxa saxa ah loo sheego ma filayaa inay ganacsatada aanay ay dhib u keenayso balse waxaan filayaa inay ganacsatada ay ay faa'iido u keenayso midda kale ganacsatada waaweyn ee soomaaliya ka ganacsada waxaa laga yaabaa in badan oo ka mid a inay ganacsi shidaal ay kuleeyihiin wadamada east africa oo kenya iyo uganda iyo tanzania meel lamid inay kuleeyihin so marka ma aha dad aanan aqoon kaalinta dowladda ay ku leedahay ma aha dad aan ka warqabin muhiimadda ay dowladda u leedahay xidhiidda iyo tusaalaha sidoo kale dowladdu waxay mas-uul ka saaran tahay danta guud inay ilaaliso hadda arrimaha laga hadlayo oo kale ah khatarta ka imaanayso dhibka ka imaanayso cidda lala xisaabtamayo so marka waxaan filayaa in ganacsatada soomaaliyeed iyo bulshada soomaaliyeed dan ugu jirto midda kale ganacsatada laftigooda baabuurta isticmaalayaan oo shidaal ku shidanayaan haddii petrol stationka kaga shubtaan marka haddii ay noqoto wax tayadeeda xunta ayaga laftooda saameyn ku samaynaysaa iyo ehelkoodii wasiiraad umacsan tahay inkastoo aan nabada goyn doono haddana waxaan jeclahay qadabtii ugu dambeeyey inaan fursad siiyo si ay ra'yi su-aal uga wadaagaan halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام walaal magaca iyo halkaa joogto وحسن على الدكتور معاذ وعن بلاد مدن xasan kusoo dhawow barnaamijka kulanka toddobaadka ra'yi iyo su-aal maxaa nala wadaagi lahay
وأرجو ذلك وجودكم عاوزينها تعلمها بذلك وبإذن الله وطلب عن بكم وقع بتعليمها وبعد بذلك الليل إما حضرته
ku celi xasan waxaa jira kaalmaha shidaalka ee dowladdu leedahay
ما هي تعليمها بذلك
waayahay waa wasiirka uu ku fahmay waana uu ku jawaabi doonaa insha allah wasiir qofka ugu dambeeya aan raaciyo si aad hormar ugu jawaabto halo asalaamu calaykum waa ka xumahay qofkaasi nasiguma uso yeelan wasiir reer xasan u jawaabto su-aashiisa ahayd dabcan kuwa dowladdu leedahay ma ahane kaalmo kale oo gaar loo leeyahay baybadan mala furan karaa runtii hadda way furan yihiin kaalmo badan oo ganacsada dad xur u leeyihiin ayaa furan sidoo kale kuwa hadda dhisma ahaan dowladda iskale ganacsato oo gaar ah ayaa gacanta ku haysa marka xanibaad ma jirto laakiin sharcigan haddii la yidhahda marka la baarlamaankan siga kadib waxa uu sheegayaa kaalimaha shidaalka nooca ay noqon doonaan haddii la yidhahda mustaqbalka si duruufaha hadda jira aan kaga gudubno oo aan u gudubno kaalimo shidaal u adeegaya qaranka soomaaliyeed isla markaasna ilaalinaya waxa yaraynaya wax alaala wixii khatara ka imaan kara
waad umaadsan waxaan jeclayaa bal dadka sida ay wax kusoo hijin hadda markaad eegto iyo baahida sharcigan loo qaba la muujinayo waxaa laga yaabaa qofka dadka qaarkood inaysan fahamsanayn sharcigan mar haddii golaha wasiiradu wasaaraddu soo diyaarso golaha wasiiradu soo meel mariyey baarlamanka hadda uu yaalo in wax fudud qaadan karto kalma u qaataan marka dad dadka aad kusii qanciso hoos sharcigan inta ay qaadan karto ayuu eegaya baahida loo qabo
runtii waxaan filayaa in baarlamaanka ay shuruuc badan u taalo laakiin maadaama hadda kan uu maray akhriskeedii koowaad haddii la yidhahdo guddiga u qaabilsan arrimaha khayraadka waa guddi wada shaqaynka aanay naga dhexayso waxaan filayaa inaan culays ka saarayno haddii la yidhahdo in guddiga uu talo ku yeesho wax alaale wixii ka dhamina uu soo dhammaystiro insha allah markaas kadibna aan baarlamaanka dib loogu socdo marka rajo badan ayaan ka qabnaa in sharcigan uu gudbo haddii la yidhahdo wadamaynta marka noo wasiirada aad umaadsan tahay mahad celin waqtigaaga iyo sida aad barnaamijka noola qayb gashay fikir iyo talo iyo su-aal baa lagu soo jeedinayay maxaad dabcan adoo eegayaa afkaarihii kala duwanaa lagu soo jeediyay aad dadka u jeedin lahayd runtii hay-adaha qaranka soomaaliyeed muddo dheer ayay maqnaayeen hadda dib ayay usoo laabanayaan waxaana ugu muhiimsan in la arko kaalinta dowladda ay ku leedahay u adeegida bulshada soomaaliyeed annaga marna qorshe hayasaan mar hore u sheegay maaha in wasaaradda ay shidaal ayada iibiso maaha inay ayada shidaal keento maaha laakiin shidaalka la keenayo inuu noqdo shidaal tayaysan meelaha lagu ganacsanayo inay noqdaan meelo amnigooda iyo caafimaadkooda iyo beyadaba aanan khatar gelinayn ama nafta baniaadamka aanan khatar gelinayn sicirka laftigiisa inuu noqdo sicir ku haboon oo dadka soomaaliyeed ka turjumaya dhaqaalahooda iyo duruuftooda iyo sicirka caalamka la marayo sidoo kale inaan ganacsatada ku dhiirigelino in ay haystaan dawlad ayaga la shaqaynayso ayaga u adeegayso ayaga difaacayso kuna difaacayso danta guud so marka taas waa fariinta aan rabo inaan la wadaado bulshada soomaaliyeed aada udu mahadsan tahay mudan wasiir wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda soomaaliya mudane maxamed mukhtaar ibraahim ayuu ahaa oo marti noogu ahaa toddobaadkan barnaamijka kulanka toddobaadka ee radio muqdisho iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed wasiir aada midalku inaad celinaya guud ahaana daawadayaal dhegeystayaal barnaamijka kulanka toddobaadka isbuucan intaa inoo joogo intaan barnaamijkana kulmi doono anaa barnaamijka la socodsiinayay macaani oo dhanka kaamarada ah faad muxudiina ii farsameynayay dhammaantood isku duwan waxaan ilaahay nabadgelyo
لبدا وبي